الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasha soddonaad waxay leedahay salaada cishaaye waxaan tukadaa koob iyo tobanka habeennimo raajinta salaada cishaaye diintu maxay ka qabtaa jawaabta waxay tahay salaada cishaaye sida saxda ah waktigeedu wuxuu soo gelayaa idaa saqata shafaqu laxmar marka caadka casi uu dhaco waxa baxaya maqrib waxaana soo gelaya cishaa waxaanuu joogaa waktiga salaada cishaaye ilaa waagu uu ka baryaayo ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin ilaa uu habeenku ka kala barhmaayo laakiin sida sawaabkee raajixa ah ilaa waagu uu baryayo wuu joogaa waktiga salaada cishaaye adilo badan baana saasi tusinaysa marka salaada cishaaye koob iyo tobanka haddaad tukato macnuu waxa weeye waktigeeda oo aan bixin ayaa ayaa tukataa dib u dhigisteedana shareecadu way dhiiri gelisay haddii dib u dhigistu aanay wax dhiba aanay lahayn oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu salaada cishaaye habeen dib u dhigaysa caaisha radiallahu canha ay ka warisay muslim saxiixiisa uu kusoo saaray lowlaa ana shuqa calaa ummatii ina hada la waktuhaa buuri haddaanan ummadayda inaan ku culaysiyo aanan ka baqanayn waktigeedii yani u wanaagsanaa u fadliga badnaa waa waktigan weeyi marka gabadhii tusaaleahaan gurigeeda iskaga tukanaysay haddaanay ka baqanahayn salaada inay ka seexato iyo inay dhaafto iyo oo kolleyba ay soo jeedayso haddii ay dib u dhigato wax dhibaatii kuma jirto in dib loo dhigaa salaada cishaayi haddaanay mashaqa ka dhalanahayn dayiicisina aanay ka dhalanahayn waa sida fiicanba wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu